masaajijadii ee goobo la ka dhiso bulshada akhlaaqdiyo walbarashadiyo iyo iska hirka dadka yara bisho saas darteedna marwalba muhiima taa in dowladda garab surunto islamarkaana la horumariya si korlan qaada wacyigelinta arrimo diinta la siiyo bulshada wasiirka wasaaradda awqaaftay arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya nuur sidow baaba oo isugu heliyay agaasimaha guud ee wasaaradda iyo kormeeri waxaana ku mid ah masaajijyada magaalada baydhaba siyoon qiimayaan sida bulshada lanka adeega iyo baahiyaadka jara sidii wallan u badan lahaye sidoo kalena lan xoojiye arrimaha horumarinta diinta waxaana ku mid ah guddiyada masaajijyada carabta iyo jaamac ayaa dhawaayan wasiirka walinaya ku warbiyeena howlo ka dareera masaajijyada iyo una dalbaden inti masaajijyada iyo unbaahin in la taageera maadaama iyo dhismayaal ku dareeranla
waxaana soo booqday wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda runtii haddaan nahay culammadii masaajidda ama maamulkii masaajidda waan aad baan u soo dhoweynaynaa waa ku faraxsannahay inay maantana soo booqdaan waxaana rajaynaynaa insha allahu ilaahay subxaana wa tacaala inuu noo qadaro in badan inaan kulanno oo masaajiddan aan kusoo noqnoqonno maadaama wasaaraddu ay tahay wasaaraddii masaajiddan gacanta ku haysay waxaan leenahay wasiir noo soo dhowow jazaaka allahu khayr aljaza waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsannahay imaanshaaga waxa kaloo aan soo dhoweynaynaa insha allah wax walba waxaan rabnaa inaan la shaqeyno oo maaragtay awaamirta aan qaadano awaamirta wasaaraddu ay soo saartay taasoo ku saabsan masaajidda iyo qaabka maamulkooda uu noqonayo una weylanaa sidataanaba waa in khidmayaane beedka ilaahay masaajida waan khidmayaana masaajida waan teegana inay jumco iyo jumaaca laka fulaya inay si nabadella ka cibaadaysada inay ummata aan khidmayna wal alle wala masaajida aan baahayina una ka shaqayno fududayna una ilaahayna aan ka dhawaadana ibtiqaa'a wajhillaahi una suubiyaana masaajidka jaamaca way ku dareereen dhismo cusub musqulo oo konton ilaa musqulood ee waa la dhisahaaya oo weli qabyo leen furna musqulo agaasima masaajid ee wasiirka iyo agaasimaha kormeereen iyo wabdiga iyo hogaamiyahayaan musqulo qabyining ayin weli musqulagaas una mudi dareeraan kaalmo weyn aan baahanaynin masaajidka maskafilan dhaqaale aan baahanaay wasaaradda iyo maamulkaba way ku codsadaan inay gacan noo siiyaan walanin dhaman ya ku codsadaan haddii ilaahay ara wasiirka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba oo la hadal warbaahinta iyo sheegay intaga wasaarad ahaan iyo hasaareen habaraac la kamidayow dhammaan qodbada masaajidda magaalada baydhaba iyo wakhtiyada salaada sidaa darteed in lambaahinti la dhaqangeliya dhinihii kale waliba uu soo ballan qaaday inka wasaarad ahaan iyo taageerayana wali baahi ay qabana masaajijada muhiimadeeni koowaad oo maanta aan soo gaarnay masaajidadan waxay ahaayeen qorshahanaga guuda wuxuu yahay kormeer guud aan ku samaynayno aan ugu kuuragalayno xaaladaha guud ee masaajidda magaalada baydhabo maadaama labada masaajidood ay yihiin indhaha masaajidada guud ahaan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya waxaa jirtay awaamiiro tiro badan oo maaragtay oo qaybo badan ay ku socdaan masaajidada oo ka soo baxay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta inaan kor joogtayno oon ogaano wixii la fuliyey iyo wixii aan ka fulin insha allahu tacaala wixii ay ka fulayna waa aragnay wixii aan ka fulinna dee guddiga waa ka fadhiisanay haddii ilaahay subxaana wa tacaala idma waxaan rajaynaynaa bulshada dhegtooda ay u taagan tahay awaamiiradan kala duwan oo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ay ka soo baxday fulintoodiina ay maaragtay ay u hamuun qabaan in la fulin doono insha allahu tacaala guddiguna ay naga ballan qaadeen biidni illaahi kariim waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddigan masjid jaamaca weyn runtii tawsiicyada ay ku samaynayaan masaajidka iyo ballaarintiisii khaasatan sidaa arkaysaan waxaa la dhisayay musqulo gaaraya ilaa iyo konton iyo labo musqulood oo ay ku dhiseen si tabarucaad ah oo maaragtay yaa muslimiin ah insha allah haddii ilaahay subxaana wa tacaala idmo sidii uu ka dhawaajiyey maxaan ku yidhahdaa sheekh abeyna codsigii ahaa in maaragtay dowladda iyo khaasatan wasaaraddii ay jawaab ka bixiso wax waa kala qabanay wixii noo dhiman insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo waa garab istaagaynaa waana kala garab qabanaynaa waana maaragtay u heelanahay haddii la dhammeeyan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in xarig jarkeedii aan maaragtay qayb ka ahaano si maaragtay maaragtay ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadan ay ugu faa'iidaystaan tawsiiciyada iyo ballaarinta masaajidkan lagu sameeyey wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo muddooyinkan ka dambe i wadiyay dadaalo laku hormariyo masaajida islamarkaana la kamidayo khudbado maalmaha jimaacada iyo waqtiyada salaada taasoo oo ah toomarkaasi dalalka islaamka inta badan iyo kamidaysiina